war ka soo baxay maamulka uu hogaamiyey yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa lagu sheegay in magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya lagu qabtay dad qaba cudurada halista ah sida h i v ids iyo cudurka beerka ku dhaca ee loo yaqaano habititis dadka laga helay cudurada ayaa isugu jira soomaali iyo ajaanib ku sugan magaalada muqdisho tirada dadka laga helay cudurka h i v ids ayaa lagu sheegay shan iyo soddon ruux sidoo kalena dadka laga helay cudurka halista ah ee habititis iyagana waxay gaarayaan saddex boqol oo qof afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax dheere oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen dad qaba cuduro faafa oo halis ah kuwaasoo ka shaqaynayay goobaha dadweynaha sida xarumaha caafimaadka goobaha ganacsiga iyo meelaha la isku qurxiyo
hay-adaha u xil saarnaa baarista iyo hubinta fayadhoorka ee dowladda hoose ee xamar waxa ay ku guulaysteen inay helaan ama ay qabtaan dad qabay cudurada faafa ee h i v-ga iyo habititis b iyo c kuwaasi oo qaarkood si ogaala ugu dhex shaqaynayay goobaha ay isugu yimaadaan bulshada qaarkoodna iyagoo aanan ogeyn in ay xanuunsan yihiin u adeegaya bulshada taasi oo halis ku ah badqabka muwaadinka soomaaliyeed baarista caafimaadka guud ee la sameeyey waxaa cudurka h i v-ga laga helay dad gaaraya soddon iyo shan qofood oo isugu jira soomaali iyo ajaanib sidoo kale waxaa cudurka habititis b iyo c laga helay dad gaaraya saddex boqol oo qofood oo isugu jira soomaali iyo ajaanib magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa kusoo qulqulaya shisheeye ka yimid dalalka afrikaanta ee nasaarada ah kuwaasoo dalka soomaaliya soo gelaya iyagoo aan soo marin wax baaritaano caafimaad ah taas ayaa keenaysa in cudurada halista ay si weyn ugu dhex faafaan bulshada sidoo kale waxaa jira dad soomaali ah oo qandaraasyo kasoo qaata faafinta cudurada dilaaga ah sida h i v-ga iyo kuwo kale kuwaasoo inji-ooye ama hay-ado shisheeye heshiisya lasoo gala dalka waxaa jooga shisheeye isugu jira caddaan iyo madow waxayna saldhigood ugu weyn ku yaalaan magaalada muqdisho gaar ahaan xerada lagu magacaabo xalane sida ay aaminsan yihiin dadka u dhuundaloolo arrimaha soomaaliya in xerada xalane ay tahay meesha ay kasoo baxaan cudurada halista ah ee faraha ba-an ku haya bulshada soomaaliyeed